halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanki sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa arbaco saddex iyo tobanka bisha ogost sannadka laba kun iyo afariyo tobanka idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahare ciidle nuur
waxaan rabnaa inaan weydiinno wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga hoggaanka socdaalka waxa baasaboorkan cilladda uu leeyahay ee inay diidaan dowladaha qaarkood ugu wacan
waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya maxamed cumar dalxa waraysi ayaannu idinka haynaa calaamadaha lagu garan kara waxa xanuunka waa xanuun fidaaya markuu fidaya maadaama iminka uu ka socdo wadamada west africa ama galbeedka afrika waxaa jira waa qandhahaynaysa muddo laba ilaa koob iyo labaatan cishaa
waa doctor ciise cabdi jaamac ood ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka qoyska
qodobada kale ee aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubno kale marka horese warkii caalamka xubnaha golaha ammaankii qaramada midoobey ayaa maanta gaadhay magaalada muqdisho si ay u eegaan horumarka ay gaadhay dowladda federaalka ee kaalmada ka heshaa beesha caalamka booqashadan ay shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey ka kooban yahay ay ku tegeen magaalada muqdisho waxaa hogaaminaya wakiilka joogtada ah ee dowladda britain u qaabilsan qaramada midoobey danjire mark lyle grant iyo danjire usman sarki oo u dhashay waddanka nigeria xubnaha golaha ayaa la kulmay madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan dowladda iyo baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale waxaa sidoo kale ay wadahadal la yeesheen madaxda sare ee xafiiska howlaha qaramada midoobe ee gargaarka soomaaliya ee ansom iyo howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya ee amisom iyo xubno kale oo ka socda bulshada rayidka danjire mark oo hadal ka jeediyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in booqashadiisa soomaaliya sida ay beesha caalamka uga go-an tahay inay taageerto horumarka ay dowladda soomaaliya u qaaday si loo helo nabad iyo xasilooni waxaana uu sidoo kale sheegay in goluhu uu soo dhoweynayo heshiisyadii siyaasadeed ee dhowaanta la gaadhay si loo dhiso maamul goboleedyo ku meelgaadh ah oo ay ka mida yihiin saamaynta maamulka jubba ee kumeelgaadhka ah iyo heshiisyada la gaadhay maamulka koonfur galbeed ee kumeelgaadhka ah iyo weliba gobolada dhexe
dowladda faransiiska ayaa sheegtay inay hub u dirayso ciidamada kurdiyiinta ee dalka ciraaq arrintaasi oo qayb ka ah taageerada dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka islaamiga ee kooxda isil oo la wareegtay goobo badan oo ku yaala waqooyigii iyo galbeedka dalka ciraaq iyagoo iska caabin aan sidaa u weyn kala kulmaya ciidamada ciraaq xafiiska madaxweynaha faransiiska francois holland ayaa maanta sheegay in hubkaasi saacada gudahood lagu geyn doono iyadoo lala kaashanayo dowladda ciraaq madaxweynaha maamulka kurdiyiinta mascuud barazani ayaa horaantii toddobaadkan beesha caalamka weydiistay kaalmo si uu ula dagaalamo maleeshiyaadka islaamiga ah waxaana maalintii talaadada midooda yurub ku guuldaraystay inuu heshiis ka gaadho hub loo diro kurdiyiinta laakiin waxaa dalalka xubnaha ka ah loo fasaxay inay si iskooda go-aan uga qaadan karaan inay hub u diraan ciraaqiyan kale maraykanka ayaa sidoo kale boqol iyo soddon la taliyayaal militariya oo horle u diray waqooyiga dalkaasi si ay gacan uga geystaan qaabka ugu habboon ee kaalmo loogu fidin karo shacabka reer ciraaq ee barakacay kuwaas oo ku xaniban buur ay ku hareeraysan yihiin muslimiinta sunniga ee xagjirkaahi dhanka kalena ra-iisul wasaaraha weli xilka haya ee ciraaq nuuri almaliki ayaa sheegay inaanu xilka ka degi doonin ilaa maxkamadda sare ee dowladda federaalk ay go-aan ka gaarto go-aanka madaxweynuhu uu ku magacaabay xaydar alcabaadi inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ergada wadahadallada uga qaybgalaysa israa'iil iyo falastiin ayaa ku jira maalintii saddexaad oo ah wadaxaajood ka socda magaalada qaahira taasi oo la doonayo in xal lagaga gaadho dagaal muddo bila ka socday magaalada qasa mas-uuliyiinta reer falastiin ayaa wadahadalladan ku tilmaamay inay marayaan meel xasaasiya laakiin ma muuqato ilaa iyo haatan wax horumar ah oo laga sameeyey wadaxaajoodkaasi xabad joojintan ayaa ku eg maanta waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka sababay dhimashada laba kun oo shacab falastiiniyiin ah tan iyo markii israa'iil ay duqaynta ka bilowday qaso uu sideedii bishii julaay uu dib u bilowdo ururka xamaas oo ka arrimiya marinka kasa ayaa iyaguna dalbaday in israa'iil ay xanibaada ka qaado marinka kasa halka israa'iil iyaduna ay doonayso inay gebi ahaanba hubka laga dhigo ururkaasi xamaas hore ayaa xabad joojin saddex maalmood ahayd waxay u dhammaatay iyadoo aan la gaadhin wax heshiisa waxaana dib u bilowday dagaalkii ay xamaas gantaalaha ku tuuraysay israa'iil halka israa'iilna duqayn diyaarada ah u adeegsanaysay dhulkaasi kasa wasiirka arrimaha gudaha ukrain ayaa ku adkaystay in kolonyada ruushka ee kusoo jeeda gobolka ay dagaaladu afeeyeen ee bariga ukrain aan loo ogolaan doonin inay waddanka soo galaan arsen avakof ayaa kolonyadaasi ku tilmaamay in ujeeddada laga leeyahay ay tahay daandaansi cad ruushka ayaa sheegtay in ku dhowaad saddex boqol oo gawaadhi oo ay kasoo ambabaxeen magaalada moscow iyagoo gargaar u sida shacabka afka ruushanka ku hadla ee ku dhaqan bariga ukrain ukrain ayaa sheegtay in kolonyadaasi loo ogolaan doono inay waddanka soo galaan oo qura haddii marka hore ay baadhitaan ay ku samayso hay-adda caalamiga ee laanqeyrtaasi i c r c ayaa sheegtay inaanay wax xiriira oo toos oo ku saabsan shicnadahaasi la samaynin mas-uuliyiinta ruushka islamarkaasna ay sugayaan koox ku saabsan adhaadee xog ku saabsan kolonyadaasi gargaarka sida ilaa iyo hadda ma cadda goorta kolonyadaasi ay ku soo beegan tahay bariga ukrain iyaga oo soo jari doono masaafo dhan toddoba boqol iyo konton kilomitir lamana hubo waxaa dhici kara haddii xadka lagaga hortago mas-uuliyiinta kiyef ayaa sheegay in gawaadhida ruushku ay gargaarka sidaa ay gargaarkaasi ku wareejin karaan hay-adda i c r c oo wadata baabuur la kiraystay i c r c ayaa xaaladda bariga ukrain ku tilmaantay mid aad u daran
fidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inuu baadhitaan ku sameynayo cabashooyin la xidhiidha in dalalka qaar ay diideen aqoonsiga baasaboorka soomaaliya wariyaha v o eda ee magaalada nairobi ayaa arrimahaasi wuxuu ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka federaalka ah maxamed cumar dalxa waxaana ugu horreynta weydiiyey shir uu dhowaanta kaga qayb galay magaalada kambaale ee dalka uganda yaasiin ciise wardheere ayaana waraysigaasi la yeeshay xildhibaan dalxa
mahadsanid yaasiin shirkaasi wuxuu ku saabsanaa seminaar oo baarlamanka soomaaliyeed xiriir uu ka dhexeeyo iyo baarlamanka uganda dhinaca iyo hay-ado oo iyagana u qaabilsan sare u qaadida aqoonta maaragtay baarlamaanka howlihiisa kala duwan oo iyagana gacan ku siiya baarlamaanka oo iyadana ay shirkaasi qabanqaabisay aweeba la yidhaahdo marka waxaanu ahayn guddiga joogtada oo ka kooban guddoomiyayaasha iyo ku-xigeenada kadibna shirar kale oo ay xigi doonaan oo hablaha baarlamaanka ku jira oo kokaska haweenka ah iyo kadibna iyadoo la filayo maamulka iyo xogeeyayaasha guddiyada baarlamaanka marka aada buuna runtii shirkaasi u qiimo badnaa si guul ayuu noogu soo dhammaaday iyadoo weliba fursad aan u helnay in jaaliyadda soomaaliyeed ee kambaala ay noo sameeyaan martiqaad qada ah aana isku dhaafsanno iyagana halkaasi wixii fikir iyo aaraa ah safaaraddana runtii waa uga mahad celinaynaa soo dhoweyn aada iyo aada qiima u leh ayaan kala kulannay iyadana iyadoo runtii midda nairobina aanan ilaa weyn sii socodkeennii iyo soo noqoshadeenniiba iyagana si fiican ay noo sii maartay maartay galbiyeen noonana soo dhaweeyeen markii dambe professor waxaanu maqalnaa mar walba guddiyada joogtada ama guddiyada gaarka ee baarlamaaniga oo shirar loogu qabanayo wadamo badan gaar ahaana wadamada dariska la-ah soomaaliya iyo kuwa igaad ka tirsan waxaad moodaa guddiyo koobani inay fursadahaas ka faa'iidaystaan maxaa hortaagan in tababarada lagu qabto xarunta ee dalka soomaaliya muqdisho iyo meelaha nabaddu ay ka jirto si tiro ka badan intiinaasi ay uga faa'iidaystaan waa su-aal wanaagsan mar waliba annaga waxaana xukumaya runtii qeybaha marka aan la qabanno shirarka iyo sida iyaga kasoo qeybgalkooda iyagana ay diyaarka ay ugu yihiin iyo goobta markaasi la rabo in laga soo qeybgalo maadaama baryihii dambe xoogaa yar xagga nabadgelyada warar aada maaragtay taabatay ee iyagu sidaasi aada moodid inay uga gaabsanayeen ayaa keentay in lagu qabto kambaala maaha eese waxaa qorshe inuu ahaa in muqdisho lagu qabto waxaanu la soconnaa in dowladdu ay qorshayaal cusub ay safaaradihii ku dhimayso iyadoo xagga dhaqaalaha iyo duruufo badan oo jira ay cuskanayso guddigii baarlamaanka ayaad ka tirsan tahay arrintaa maxaad kala socotaan maxayse tahay qorshihiinu
siyaasadda guud ee arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ah marka wasaaradda arrimaha dibadda iyada qorshahaasi ay sameynaysay kolleyba golaha wasiirada way soo hordhigtay golaha wasiiraduna way ansixiyeen laakiin baarlamanka anaga wasiirka arrimaha dibadda mar aan la fariisanay oo arrimahaasi talo aan kala yeelanay oo runtii aada iyo aada qiimogal u ahayd waxaan isla aragnay safaaradaha badi maaragtay ee isaga uu soo bandhigay haddana kuwa ka mid ah inay muhiim ay yihiin oo dadka soomaaliyeed runtii dibadaha ku nool ay aada iyo aada maaragtay iyaga u taabanayso haddii lasoo xidho oo kuwaasoo ugu maartay runtii magac dheeraa sida safaarada germany oo lasoo xiday oo kale iyo safaarada combur sudan oo hanti fara badan iyo jaaliyada fara badan dadka soomaaliyeed ay leeyihiin labadaba ay yaalaan iyo hadalhaynta iyadana russia oo iyadana aan ognahay dowladaha waaweyn sina aan looga maarmin marka loo fiiriyo in laysu dheelitiro marka loo fiiriyo dowladaha adda waaweyn ee inta fara badan ilaahay baa weyne ee loo baahanya inuu xiriirkeena uu sii adkaado oo france oo kale oo iyada laftarkeeda hadda lagu soo daray oo markii hore dayacnayd waxaasoo idil annaga kolleyba guddiga arrimaha dibadda waxaan ka diyaarinaynaa aragti iyo qorshe iyo fikir annagoo had iyo jeer jaaliyadaha soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxa dan u ah ee markaa dowladdu iyada looga baahan yahay inay eegto aan tixgelinayno professor marka kalsooni intee leeg ayaad ku qabtaan meelaha aad soo qaaday sida ruushka oo kale oo inka badan shan boqol oo arday ay wax ku bartaan suudaan oo iyadana dad badan oo ka ganacsadaa aysan marnaba dowladdu wax dhaqaalaha ku bixin oo dadku dhaqaalaha iska ururiyeen safiirkii gurigiisa iyo gaarigiisa iyo noloshiisa iyo wixiisu ay ku filan yihiin sababaha loo xiri karo meelahaas oo kale ma kala hadasheen
saraxatan waanu kala hadalnay labadaasi maanta dal ee aad tilmaantay safaaradahooda iyo mida germanyba waxaan u aragnaa inay yihiin safaarado aada muhiim u ah siyaabo kala duwan germany oo kale dhaqaalo fara badan oo dowladda iyo jaaliyada ayaa meeshaasi laga maarmaan u ah inay safaarada inoo joogto waana dowladaha yurub ee soomaaliya marka loo fiiriyo ugu dhaqdhaqaaqa badnaa ilaa iyo haddana ay ku sugan yihiin yacni tira aanan la dhaylsan karin iyo maaragtay hanti ay dowladda ay leedahay xiriirkii loftanza waa la ogyahay meeshuu gaaray iyo sida soomaaliya iyada ay maartay xiriirka maartay germany iyo soomaaliya uu maanta uu noqday mid dhaxalgal ah hadda koonfur suudan dowladda dadka soomaaliyeed ee iyada ay wakiilka uga tahay dhaqaalaha yaalla hadday iyaga ay yiraahdeen annagaaba safaaradeenii dhisanayno annagaana la baxayno wax alal waxay qarashkaa sida haddaba iyaga u yidhaahdeen kulli wax alal waxay safaaradda ku shaqayso ama ay dhaqdhaqaaqeeda uu ku xiran yahay kolay gaadiid u yahay iyaga inay bixiyeen iyadan in la tixgeliyo waa wax meesha ku jiro maadaama wax looga cararayo badi ay tahay baahi dhaqaale oo soo food saartay safaaradaha iyo badi kuwa iyaga laftirkooda ee nidaam ahaan ee muddo fara badan soo joogay oo sharciga ee iyadana wasaaradda inay soo bandhigto iyo meelo fara badan sidii la isu dheeli tiri lahaa oo iyadan u baahan sixitaan laakiin safaaradaha hadda aad tilmaantay iyo wixii lamid ah ee soo baxa dowladda inay eegto waa waxaan baarlamanka annaga aan arrintaasi doonayno inaan wasaaradda maartay aan u hordhigno xukuumaddana iyadana markaasi ay arrintaasi ay ay tixgeliso basaboorka soomaalida ayaa dhowr goor waxaa la sheegaa meelaha qaarkood inaanu tixgelin weyn ku lahayn walow muddooyinkan daba adigu baarlamaanka aad ku jirtay tobankii sano ugu dambe aan idhahne inuu wax badan ee kordhiyey meelo badanna lagu tegey cabashooyinkaas maxaad kala socotaa
cabashooyinkaasi runtii wax badan baan kala soconnaa tii ugu dambeysay hadda ee aan safar kusoo gaadhnay runtii aan ku wada soconnay xataa gudoomiyaha baarlamanka arimaha runtii guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga cabdiqaadir cali cosoble oo arrintaasi uu ii xil saaray ayaa waxay ahayd in ma aragtay cabashada baasaboorada waxa inta fara badan salka ay ku hayso inaan si diibli u ogaano iyadoo warar kutarikuteyn ah ee inaga soo gaarayeen meelo kala duwan laakiin hadda waxaa xaqiiqa noo ah maaragtay in nairobi jaaliyadaha soomaaliyeed aan kula kulanay ay noo sheegeen in baasaboorkii oo dhanba dowladda talyaaniga si bareer ah ama si cad ee uga soo horjeesatay oo ay leedahay maba aqoonsanin baasaboorkan cusub taana inkastoo ay nagu noqotay arrin kedis ah waxaan rabnaa inaan weydiino wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga hogaanka socdaalka waxa baasaboorkan ciladda uu leeyahay ee inay diidaan dowladaha qaarkood ugu wacan
kaasi wuxuu ahaa brofeser maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka federaalka magaalada nairobi wuxuu ugu waramayay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kastood nagala socotaan weli waxaad dhegaysanaysaan v o a washington waxaa inoo soo socota warbixin ka hadlaysa wafdi ka socda qaramadhahdee golaha ammaanka qaramada midoobay oo maanta muqdisho tegey marka horese aynu hargeysa tagno wafdi ka socda dowladda denmark oo uu hogaaminaya wasiirka ganacsiga iyo horumarinta oo socdaal ku jooga somalilan ayaa maanta kulan la yeeshay madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo warbixintana waxaa hargeysa ka soo dirtay waryaheenna hodan cali cajabi
kulankan markii uu soo dhammaaday kadib waxaa shir jira ayd si wada jira ugu qabtay madaxtooyada wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan iyo wasiirka ganacsiga iyo horumarinta denmark waxaa sharaxaad ka bixiyey qodobada ay ka wada hadleen madaxweynaha wasiirka ganacsiga iyo horumarinta denmark morgan jenson
waxaan ku faraxsanahay in denmark mustaqbalka ay rabto in xidhiirka ay la leedahay somalilan sii xoojiso waxaan ka wada hadalnay waxyaabo badan gaar ahaan dhinaca abuuridda shaqooyinka iyo in la kubciyo dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga waxaan kaloo ka wada hadalnay waxbarashada iyo dhowridda xuquuqul insaanka waayo waddan ahaan horumar ayaad gaaraysaan waxaan kaloo ka wada hadalnay muhiimadda xorriyadda saxaafadda waxaan ognahay in somalilan ay doorashooyin ka dhacayaan sannadka labada kun shan iyo tobanka marka waxaa muhiim ah in la diiwaangeliyo codbixiyaasha loona diyaargaroobo guud ahaan dhinaca kale waxaa ka warramaya waxyaabaha ay isla soo qaadeen oo ay ka mid tahay mashaariicda dowladda denmark siiso somalilan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda maxamed biixi yoonis
dowladda denmark ay tahay dowladahaynu aad iyo aada isugu dhownahay dowlad cilaaqaad dheer inaga dhaxayso dowlad aada wixu inoo tarta sidaa ula socotaana sanduuqan laydhaha somalilan development fundka qayb weyn ka bixisa oo ilaa koob iyo labaatan milyuuna marka maanta waxaanu halkan isugu nimid inaanu ka wada hadallo sidii mashaariicdaa loo sii kordhin lahaa siduu waddanka u arki lahaa oo markii ugu horreysay ministerku aad buu noogala hadlay waxyaaba fara badan wuxuu soo maray suuqa wuxuu tegey meesha xoolaha lagu iibiyo meelo badanna wuu soo marayaa waxaanu ku dadaalay inaan u sharaxno nabadgelyada iyo iyo xasiloonida waddanka taalla waa markii ugu horreyseeye ee wasiirku socdaal ku yimaado somalilan iyada oo dowladda denmark ay qayb weyn ka qaadato mashaariicda sanduuqa horumarinta somalilan wafdigan oo soo gaadhay shalay dalka ayaa intii ay joogeen kulama la yeeshay wasaaradaha fulinaya mashaariicda laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta somalilan iyaga oo maantana booqan doona goobo kale hodan cali cajabi v o a hargeysa
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa noo soo socota warbixintii ka hadlaysay qaramada midoobay golaha ammaanka ah oo tegay magaalada muqdisho hase ahaatee ururka iskaashiga wadamada islaamka ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha qeybta daweynta cudurada qaaxada ee cusbitaalka lasereti ee magaalada muqdisho iyadoo xanuunka qaaxada dadka qaba ee soomaalida ay tiradoodu kor usii kacayso ayaa haddana badankoodu waxaa khasab ku ah inay daawooyinka qaaxada ka doontaan kenya amaba etoobiya haddaba daa-uud aweys ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay maxamed iidle sabriye oo ah ku-xigeenka wakiilka ururka iskaashiga wadamada islaamka oo magacooda loo soo gaabiyo o i c oo isagu maanta dhagax dhigaasi mashruuca qayb ka ahaa
waa maadanta daawud sida la wada ogsoon yahay cisbitaalka qaaxada ee ka mid a qaybta ugu ballaaran maxaan ku rahda cisbitaalka lasereti burburkiisii wuxuu la haray dhammaan adeegii bulshada u qaban jiray dadka soomaaliyeed waxay lahayd xarun waxay ahayd bukaanjiifa oo dadka cudurka qaba siba kuwa halista ee daawadu ay maarata wax ka tari weysay lagu soo daaweeyo oo lagu xanaaneeyo shan iyo labaatan laba iyo labaatan sano dalku dagaalo sokeeye ka jireen ma shaqaynin dalka soomaaliyana ma uusan helin sarif macnaha iyo shee adeeg noocaas ah waxa ay muhiim noqotay marka in dib loo soo nooleeyo qaybtaas oo ilaa hadda yani adeega loogu talagalay soomaaliya oo dhan yani meel laga fuliya aysan jirin
marka baahida keentay xilligan ma waxay tahay dad badan oo cudurkaasi qabaa balse aan haysanin meel adeega caafimaad ay ka doontaan
dabcan cudurka qaaxada soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada sida ba-an oo farakul uga hayo oo uu ku badan yahay tusaale ahaan dadka cudurka laga baaro oo laga helo cudurka aad ayay u badan yihiin kasii daran waxaa soomaaliya ku badan dadka qaaxada qaba oo adkeysi u yeeshay daawada caadiga ee dadka lagu daaweeyo oo la yidhahdo m m d r dadkaas iyaga ah soomaaliya meel lagu daaweeyo malaha qofka ugu sokeeya ee awoodi kara inuu daawo ka helo wuxuu aadaa dalka kenya khaasatan xerada qaxootiga dhadhaab ama ethoobia ayuu aadaa waana dadka sida sahlan u faafiya cudurka dadka noocaas ahay waa dadka si sahlan u faafiya cudurka waxaana kasii daran weliba cudurka ay faafiyaan waa midka yani adag aysan daawada karin laftirkiisa marka halis badan ayuu dalka ku hayaa haddii qofka uusan daawo u helina inta badan dadka waxay u dhintaan cudurkaas way u dhintaan sidaa daraadeed waxaa laga maarmaan noqotay in xaruntii ama isbitaalkii jiifka ahaa ee lagu daaweyn jiray maxaan ku rahdaa dib loo neleeyo ururka iskaashiga islaamka o i c ee soomaaliya oo mashruucani fulinaya waxaa deerdiisa bixiyey dowladda boqortooyada sacuudi carabiya wakiil suuriya mashruucan waxaa qeyb weyn kaciyaaray qorsheyntiisa iyo maaragtay fudayntiisa runtii mahadcelele wasaaradda caafimaad oo jiin badan ku bixisay sidii mashruucan dib lagu noolayn lahaa mashruucani wuxuu isugu jiraa in dib loo dhiso isbitaalkii diifka dibna loo qalabayo isbaar casriya la keeno kadibna dadka lagu daaweeyo cudurada noocaas qaba dhammaan cudurada tibida ah goorma goorma marka la filaya mashruucani in lasoo afjaro amaba lasoo dhammaystiro
hadda dhexdiisu bilowday waxaan muddo saddex bil kadib inuu mawqoobilkiisa caadiga bilowdo oo dadka maaragtayse cudurka qaba dalka soomaaliya meelaha halista ayaan gaari karin daawo ka heli karin ay yimaadaan oo lagu daaweeyo oo lagu xanaaneeyo caruur baa ku jirta dumar baa ku jira haween baa ku jira intaba runtii waa ilaahay mahadiis in adeeg noocaana oo dalka muddo labaatan iyo dhowr sano dib usoo laabto ururka iskaashiga wadamada islaamka maalgelinta haatan uu wado iyo qalabeynta ka sokow dhakhaatiirta halkaasi ka howlgelaysa iyaguna maalgelintooda wax ma ka bixin doontaa dabcan wasaaradda caafimaadka qorshaheeda ayay kamid tahay waxyaabaha yani u ah laga maarmaanka inay sanadaha socoto fuliso ayay muhiimadda u ahayd waxayna uhaysaa qorsho cad oo ay kusii wadayso oo ay kusii maamulayso iyo maaragtay sheegayadoo la xiriiraysa dhammaan yani hay-adaha iyo buudaha ka shaqeeya cudurka qaada waana mashruuc runtii noqdo oo u baahda in la bilaabo laakiin waxaa hubaal ah inuusan mashruuc insha allah waa hagaagkaasi wuxuu ahaa maxamed iidle sabriye oo ah ku-xigeenka wakiilka ururada iskaashiga wadamada islaamka oo magacooda loo soo gaabiyo o i c oo khadka telefoonka ee nairobi ugu waramayey da-uud aweyso washington jooga
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa hargeysa inooga soo diray wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska xanuunka ibola ayaa mid muddooyinkanba si weyn ugu sii fidayay waddamada galbeedka afrika islamarkaana ay dunidu si weyn uga qaaday cabsi xoogan kaasi oo noqday mid ay u leedeen boqolaal qof oo ku dhaqan waddamadaasi galbeedka afrika ilaa haatan waxaa si weyn loogu howlan yahay sidii loo heli lahaa daawo si rasmiya loogula tacaalo cudurkan iyadoo duniduna dadaal xoogan ay ugu jirto sidii loo xakamayn lahaa islamarkaana aanu ugu fidi lahayn waddamada aan weli ka dilaacin caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaynu ku soo qaadan doonaa islamarkaana aynu kaga hadli doonaa xanuunkan iyo weliba sida uu ku fidayo bulshadu sida ay u kala qaaday iyo hanaanka ku habboon ee looga feejignaan karo waxaana inoogu martiya islamarkaana aynu ku xog waraysan doonaa doctor ciise cabdi jaamac oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada hargeysa xanuunkan loo yaqaano ebola magaciisu yahay ama ebola hemorragic fever oo xanuunada fayraska ee dhiigga keena waa xanuun aad u khatara oo seriasa oo la kala qaado dilaana ah waxaana keena virus magaciisa loo yaqaano ebola ebola wax weyn webi ku yaala wadanka congo islamarkaana xanuunka waxaa la ogaaday iyo kii ayaa lasoo saaray ma jir wax talaal ah ama daawo ah laakiin qofka waa la takoriyaa si looga hortago inuu xanuunka fido oo la ogaado calaamadihiisa malinta inaan doctor u gelin waxyaabaha kale bal calaamadihiisao kale qofkii tusaale ahaan xanuunkii uu helay amaba u dareemay maxaa lagu garan karaya qofkii tusaaleahaan qofka hadduu durayhayo waxaa lagu gartaa sankii oo wax ka socdaan xumad baa lagu gartaa qufac baa lagu gartaa kan muxuu yahay calaamadaha lagu garan karaa calaamadaha lagu garan kara waxa xanuunka waa xanuun fidaaya markuu fiday maadaama iminka uu ka socdo wadamada west africa ama galbeedka africa waxaa jira waa qandhahaynaysa muddo laba ilaa koob iyo labaatan cishaa oo xumad aad u fara badana waxaa kaloo soo raacaya xanuunada jucjuuc oo kale abdominal bain ama caloosha xanuunta ama tag badan qandho inuu qofka wax liqo xanuun waxaaso dhan waxaa raacaya calaamadaha uu fayraskan leeyahay weeyaan laakiin waxa ugu muhiimsan qofkii oo xumad qaylalxada yeelanaya sagaaliyo soddon ilaa koob iyo afartan u dhexaysa waa inta uu xanuunku jiraa waxaa kaloo soo raaca mataag shuban qofkii de fuuqbaxaya xubno xanuun waxaaso dhan uu leeyahy maadaama de marka intaasoo dhan calaamadood wax sahlan maaha waa calaamado badan oo islamarkaana isku tegay suu qofkii ku gudbin karaya inta badan transmissionkiisu amaba isu gudbintiisu baase si bulshadii u kala qaadi karayaan isu gudbin karayaan xanuunka marka hore wuxuu ka yimaada oo laga qaadi jiray xayawaankan kaynta ku jira ay qoladan reer west africa isticmaalaan sida daanyeerka oo cunaan gorilaha jimbansiga iyo fiidmeerta oo markaa kuwaas oo aan la cunin markay xanuunka qabaan oo ay dadkii tagaan kayntii oo ay cunaan ay xanuunkii ka qaadi jirin haatan imika wuxuu marayaa heer u gaadhay u jiibsadeen kuniyo wax ka badanna ay u dhinteen islamarkaa dadkiibaa dadkiisugu gudbinaya maadaamay dadkii dadku gudbinayaan qofkii xanuunsanay qofkii kale u gudbinayaa waxaana ugu gudbinaya qoyaankiisa candhuufta ilmada dhunkashada wax kasta oo qoyaanka jidhka biniaadanka qofka ka soo baxa waxa ku qaasinaya qofkii kale waxaana ka mid a xitaa midkay miidka aasayaan waa laga qaadaya qofkii dhintay taabashadoo kale hadday noqoto salaantoo kale hadday noqoto hadday neefta iyo weliba hawado kale noqoto noocyadii kala duwanaaye kale ee xanuunada lagu kala qaadi jiray iyaga laguma kala qaadayo miya lama sheegin neefta laakiin waxaa qofka biniaadamka iska ilaalinaya markuu qofkii ku dhaco in qofkii la taabashadii dhiigga kaadida sida kaadida saxarada mataga dhididka ilmada candhuufta qoyaanada biyaha ragga qofka xanuunka qaba xanuunkanoo kale muddooyinka ugu dambeeyey indhaha caalamka aad bay ugu soo jeegsadeen in badan baa laga hadlayay bulsho badan baa hadalhaysa waxa uu gaadhay heer dunidii caam ahaan gebigeeduba ay u soo jeedsatay islamarkaana si weyn looga hadlo si u dilayaa qofka nimka xanuunada kala duwan xanuunba qofka sibuu dilaa waa maxay waxaan qofka dilayaa si u dilayaa bismillahi xanuunka waxa uu dilayaa qofka biniaadanka maadaama aan soo sheegnay inuu qofka xanuunka keenaya qandhada xun oo yahay virus aad u adag oon talaal loo hayn dawna loo hayn oo loola tacaalayo qofkii wuxuu u dilayaa vasculates wuxuu samaynayaa dhiiggii xididada dhiigu gaaraya qof markaa wuxuu keenaya bleeding inuu qofkii sanka dhiig ka keeno dabada ka keeno uu dhagaha dhiig ka keeno waxaan uu keenayaa skin manifestation xun oo maqaarkiibu gaaraya taas waay uu dhimanaya qofkii way markaynu ka hadlayna inta badan xanuunada oo kale wax dhacda wax la yidhahdo waxaa jira incubation period amaba xilli uu qofkii ku jiro uu kasoo shaacbaxo ama waxaa jira xilli uu qofku viruska jirkiisa ku jiro oo muddo ku jiro xanuunkan muddo intee leg buu kusoo baxaa ama uu ku yimaadaa muddada uu ku jiraa jirka sida loo ogaaday waxa weeyaan muddo laba ilaa koob iyo labaatan cishaa oo qofkan intaanu calaamada xanuunkani soo saarin sayniska waxay sheegayaan culimmadu sida dhakhaatiirta bilaa xuduuda gaarlaanadooda ka qor inaanu qofka gudbinayn laba ilaa koob iyo labaatan kaa cisho intaanu calaamadu soo bixin waa laba cisho ilaa koob iyo labaatan cisho muddo saddex wiigama
markaa saddexdaa wiig haddii inta ka horeysa waxa ma gudbin karo qofki qofki intaana calaamadiis ka soo wada bixin waxay aaminsan inaanu soo baxayn xanuunkii laakiin markuu qofku la soo baxo waa goor uu soo dhaafay incubation periodki ama waqtigii xanuunka hayay oo ah xumadan aad ku badan calool xanuunkan oo markaa ay bilaamayso waqtigii dee qofki soo dhacayay una jiibsanayay calaamadu kasoo wada baxayn way geesta kale haddaynu eegno doctor ciise cabdi jaamac xanuun kastaaba wuxuu leeyahay ka hortag nidaam iyo hanaan looga hortago tago ama uu qofku iskaga ilaaliyo ma jira xanuunkan tikniinkisa maba tabab iyo habab qofkii uu kaga hortegi karayo islamarkaanu iskaga ilaalin karo waxaa la iskaga ilaalinayaa in la sameeyo yani health promotion message iyadoo dadka laga wacyigeliyo wacyigelinta waxaa soo raacaya markay noqoto cusbitaaladii ama dadkii caafimaadka qabay qof kasta oo suspectkiisa ama looga shakiyo oo la isolate garaynayo waa la karantimeynaya qofkii marka looga shakiyo goob u gaara oo quarantine la geenaya si aan dadkii kale oo shaqaalaha caafimaadka u xirfadaysan oo u tababaran ayaa qofkii kaargaraynaya laakiin dadkan kale booqanaya waxaasi looma ogolaanaya waa quarantine oo la karantiin garaynaya markii saa noqotona disinfections ama la buufiya areadii qofka laga helay iyadoo dee disinfection teamska loo diray dadka wax buufiya si areadii qofkaas halkii uu ka soo qaaday markana outbreak socda hadday wax dhacaana xilligaa dadku inay salaamaan ama isdhunkadaan ama ay qoyaanad jidhka istaabtaan waayo soomaalidoo kale shaahay wada cabtaa wax badan bay wada isticmaalaan sharinga marka waani xilligaasoo kale waa la silaalinaya maadaama qofkiina la quarantigareeyey caseska qaar haddii la helana waxay noqonaysaa national in qaranku ka hadlo oo loo bannaan baxa guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska mar kale idinka soo gaadhayay magaalada hargeysa tan iyo tani barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo barnaamijkaasi caafimaadkiyo qoyska halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington haatana dhinacii kaalmihii sugaanta waa heestii axad iyo fannaankii xasan aadan samatar wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad weli la socotaan waa v o a washington waxaa inoo soo socda warbixintii aynu ka sugaynay magaalada muqdisho ee ku saabsan in xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobey ay tageen halkaasi lana kulmeen madaxda soomaaliya waxaad kaloo maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba doorasho ka dhacday deegaan lagu magacaabo saxdheer oo maamulka khaatumo uu ku dooran doono madaxweyne hase yeeshee warkii caalamka oo kooban zahray wararkii soomaaliya maanta waxaynu ka hadlaynay in tegey ma garanaysaa xubno ka socda golaha golaha amaankii amaanka qaramada midoobay ha Mhm.
marka bal eh, warkii ugu horey noo soo qabo warkaasi maxamedow arrintaasi ku saabsan haddii aan inoogu bilaabo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta gaadhay magaalada muqdisho si ay u eegaan horumarka ay gaadhay dowladda federaalka ah ee kaalmada ka hesha beesha caalamka booqashadan ay shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanku ku tegeen magaalada muqdisho ayaa waxaa hogaaminayay wakiilka joogtada ah ee dowladda britain u qaabilsan qaramada midoobey danjire mark lil grand iyo weliba danjiraha dalka nigeria waa usman sarki xubnaha golaha ammaanku waxay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha federaalka cabdiweli sheekh maxamed iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda iyo weliba baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale waxaa kaloo iyagana la sheegay inay kulamadaasi qayb ka ahaayeen hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada jubba iyo weliba galmudug waxaa sidoo kale wadahadal lala yeeshay madaxda sare ee xafiiska howlgalka qaramada midoobe ee gargaarka soomaaliya ee ansom iyo howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya ee amisom iyo weliba xubno ka socday bulshada rayidka danjire mark oo hadal jeediyey markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay booqashadiisa soomaaliya sida ay beesha caalamka uga go-an tahay inay taageerto horumarka ay dowladda soomaaliya u qaaday si loo helo nabad iyo xasilooni waxaana uu sidoo kale sheegay in golaha ammaanku uu soo dhoweynayo heshiisyadii siyaasadeed ee dhowaanta la gaadhay si loo dhiso maamul goboleedyo kumeel gaadha oo ay ka mid yihiin maamulka jubba ee kumeel gaadhka ah iyo weliba maamulka koonfur galbeed oo isagana la sheegay inuu yahay mid kumeel gaadha iyo gobolada dhexe maamulka loo sameynayo dowladdan faransiiska ayaa sheegtay inay hub u dirayso ciidamada kurdiyiinta ee dalka ciraaq arrintaas oo qayb ka ah taageerada dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka islaamiga ee kooxda isil oo la wareegtay goobo badan oo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka dalka ciraaq iyagoo iska caabin aan sidaa u weyneyn kala kulmaya ciidamada dalkaasi xafiiska madaxweynaha faransiiska francois olon ayaa maanta sheegay in hubkaasi uu saacado gudahood ku gaadhi doono iyadoo lala kaashanayo dowladda ciraaq madaxweynaha maamulka kurdiyiinta mascuud barazani ayaa horaantii toddobaadkan be- bulshada caalamka weydiistay kaalmo si uu ula dagaalamo maleeshiyaadkaasi islaamiga ah waxaana maalintii talaadada midooda yurub uu ku guuldaraystay inuu heshiis ka gaadho hub loo diro kurdiyiinta laakiin waxaa dalalka xubnaha ka loo fasaxay inay iskood go-aan uga qaadan karaan inay hub u diraan iyo in kale ergada wadahadallada ugu qaabilsan israa'iil iyo falastiin ayaa ku jira maalintii saddexaad ee wadaxaajoodkooda ka socda magaalada qaahira taasi oo la doonayo in xal lagaga gaadho dagaal muddo bil ah ka socday kasa mas-uuliyiin reer falastiiniyiin ah ayaa wadahadalladaasi ku tilmaamay inay marayaan meel xasaasiya laakiin ma muuqato in ilaa iyo haatan wax horumara laga sameeyey wadaxaajoodkaasi xabajoojintan ayaa ku eg maanta waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka sababay dhimashada laba kun oo shacab falastiiniyiina tan iyo markii ay israa'iil bilowday sideedii bishii julaay duqaynta ay qase u geysanaysaa inuu dib u soo laabto ururka xamaas ee ka arrimiyey qasa iyagu waxay dalbanayaan in israa'iil xanibaada ka qaada marinka qase halkay israa'iilna doonayso in gebi ahaanba hubka laga dhigo ururka xamaas
halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington sida aad warkaygiiba ku maqlayseen magaalada muqdisho waxaa maanta tegay safiirada shan iyo tobanka wadan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay wafdigaasi ayaa kulan la yeeshay madaxda dowladda soomaaliya ugu horeeyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya ambassador nicholas key ayaa ku tilmaamay booqashadan mid taariikhi ah waxaana uu sheegay in fariin muhiim ah waxaana uu sheegay in fariinta ugu muhiimsan ee booqashadani ay tahay mid taageero midnimo wadajir iyo horumar siyaasadeed ah magaalada muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wafdi ka socda shan iyo tobanka xubnood ee uu ka kooban yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta markii ugu horreysay soo gaaray magaalada muqdisho wafdigan oo uu hogaaminayay wakiilka joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay u fadhiya dalka ingiriiska ayaa muddadii ay muqdisho ku sugnaayeen waxa ay xarunta amisom ee dugsiga tababarka xalane kulamo kula qaateen mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha soomaaliya guddoomiyaha baarlamanka iyo ra-iisul wasaaraha waxaana sidoo kale wafdigani ay kulan la qaateen mas-uuliyiinta maamulada galmudug jubba iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka dhinacyada wafdigan ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay qaabileen ayaa waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u jooga soomaaliya nicholas key iyo mas-uuliyiin ka socday ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika ee soomaaliya wafdigan ayaa guud ahaan qaybaha kala duwan ay la kulmeen waxa ay kala hadleen arrimo u badan xaaladaha amniga siyaasadda iyo midda bini'aadnimo ee xilligan ka jirta dalka soomaaliya iyadoo sidoo kalena kulamadaasi lagu soo hadal qaaday sidii loo xoojin lahaa xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo soomaaliya wafdigan ayaa kulamadooda kadib waxa ay xarunta xalane shir jaraa'id ugu qabteen qaybaha kala duwan ee warbaahinta gudaha iyo dibadda waxaana ugu horrayn halkaasi ka hadlay wakiilka joogtada ee dowladda ingiriiska u fadhiya golaha ammaanka ee qaramada midoobay danjire mag layal granti waxaana uu ka warbixiyey ujeeddada imaanshahooda isagoo sheegay in booqashadani ay tahay mid taariikhi ah oo markii ugu horreysay wafdi ka socda qaramada midoobay ay ku yimaadaan soomaaliya
Somalia has made some remarkable progress over the last two years and is now
tani waa booqasho taariikhi ah waa booqashadii ugu horreysay ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay xubno ka socda ay ku yimaadaan soomaaliya muddo labaatan sanno ka badan soomaaliya waxay samaysay isbeddel la taaban karo labadii sannadood ee lasoo dhaafay haatanna soomaaliya waa dhul ay rajo ka soo ifayso qaramada midoobay wafdigan ka socda waxay halkan u yimaadeen inay wax ka ogaadaan caqabadaha ay soomaaliya wajahayso islamarkaana ay u yaboohaan
sidoo kale waxaa madasha shirka jaraa'id ka hadlay safiirka dalka nigeriya u fadhiya golaha ammaanka ee qaramada midoobay osman sarki
hadafku wuxuu yahay in la dhiirogeliyo soomaaliya oo laga caawiyo dhismaha hay-adaha dawliga ah la xaqiijiyo wada shaqaynta kala dhexaysa midowda afrika iyo xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee umsom si soomaaliya ay mar kale ugu soo noqoto doorkii ay ku lahayd beesha caalamka ah iyo bahda ay ku wada jiraan qaramada midoobay ugu dambayntii ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas key ayaa sheegay in wafdiga ka socda golaha ammaanka ay soomaaliya u yimaadeen sidii dadka iyo dowladda soomaaliya uga taageeri lahaayeen arrimaha la xiriira federaalka
qaramada midoobe waxay halkan u joogtaa inay soomaaliya ka caawiso sidii ay dalkeeda nidaamka federaalka uga hirgelin lahayd nidaamkaas oo ah mid ay doorteen shacabka soomaaliyeed waxaanu soo dhowaynaynaa guulaha ilaa iyo hadda la gaaray waxaa kaloon garwaaqsannahay dhibaatooyinka iyo caqabadaha siyaasadeed ee loo marayo waxaasena hor yaalla dadaallo badan oo ku aadan sidii maamulada looga dhigi lahaa kuwo loo dhan yahay dib u heshiisiin miro dhashana loo hirgelin lahaa waxaana ugu dambayntii dadaalladu ay dhali doonaan in la helo soomaaliya oo federaal ah sannadka soo socda gudihiisa wafdigan ka socda qaramada midoobay ayaa intii uu ku sugnaa magaalada muqdisho waxa aad loo adkeeyey amniga magaalada iyadoo ciidamo kala duwanna lasoo dhigay waddooyinka gala garoonka diyaaradaha iyo kuwa ka baxada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wahagaag dhegeystayaaalkaad nagala socotaan waa v o a washington odayaasha dhaqanka siyaasiyiin iyo ergo ayaa ku sugan deegaanka saxdheer halkaasi oo la filayo in berrito lagu doorto madaxweynaha maamulka khaatumo shirkan la xidhiidha siyaasadda iyo doorashada maamulka khaatumo ayaa hore dhowr jeeroo hore dib loogu dhigay sababo la xidhiidha khilaaf jii jiray haddaba daa'uuda weys ayaa goordhoweyta khadka telefoonka kula xidhiidhay nuux muuse birjaab wariyaha v o e da ee garoowe oo haatan ku sugan degmada saaxdheer
wandaawaada umahadsan tahay maalmihii ugu dambeeyey kulamo kala duwan ayaa ka socday waxaa jiray ergo joogtay xildhibaanadii ayaa lasoo xulayey ilaa iyo soddon iyo laba xildhibaan soddon iyo kow ka mid ah ee la baariyey ayaa lasoo xulay xildhibaanadana kow iyo tobankii bishan waxay doorteen guddoomiye iyo laba guddoomiye ku-xigeen waxaana guddoomiye loo doortay afhayeenkii kaatumo oo lagu magacaabo maxamed sheekh cumar sidoo kale laba ku-xigeen oo miday haweenay tahay oo lagu magacaabo faadimo jaamac cusmaan ayay doorteen waxaana maanta ay muuqanaysay markii aan saxdeer soo galnay in gaadiid aada u fara badan iyo aad u kala duwan ay kusoo xulxulayeen si ay goobjeed uga noqdaan doorashada maalnimada beri la filayo in halkan saxdeer ay ka dhacdo ay u sharaxan yihiin mas-uuliyiin ka mid yihiin cali khaliif daneer iyo sidoo kale maxamed yuusuf jaamac oo isaga horey u ahaa madaxweynihii faatimo ee laguna maga- lagu naanayso basheel marka doorashada beri dhacaysa waa doorashada madaxtinimada iyagana u sharaxan ee, dhanka madaxweyne ku-xigeenka waxaana taas la filayaa in beri ay doorashadaas ka dhacdo waxaana mas-uuliyiintan ee isu soo sharaxay ee maanta gelinkii hore iyo gelinkii dambeba ay baarlamaanka ee faatimo ee lasoo xilay iyo dadweynaha iyo waxgaradkaba ay ee hortooda ka sheegeen Een, waxa ay doonayaan inay dadkan ee, u qabtaan ama dadka ay matalayaan Een, kulamadani ay yeelanayaan maamulka qaatumo dhowr jeer hore ayaa loo baajiyey ama dib loo dhigay Een, horena taleex ayaa qorshaysanayd in lagu qabto haatan waxaa loo soo wareejiyey saxdheer waxaana jiray khilaafaadyo xubnaha qaarkood u dhexeeya marka khilaafaadyadaasi ma lasoo afjaray oo haatan xubnihii iyaga wada jira miyay shirkan qabanayaan Een, isimadii ee, waxay sheegeen in ee, dhammaan isimadii ee, halkan ay ku sugan yihiin Een, sidoo kaleetana waxgaradkii ay ku sugan yihiin sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay ee, sida la sheegay ee, jaaliyadii kala duwaneyd ee, deegaanadan kaatumo ee dibadda oo iyagana doonaya inay goobjoog ka noqdaan Ee, marka ilaa iyo haddeertan ee, waxaa muuqata inay muxuu ahaa ay u dhow yihiin ee, isimadii ee, badankood ay joogaan oo ay diyaar u yihiin in mas-uuliyiintan beri la beeranayo ay goobjoog ka ahaadaan Een, siyaasiyiinta jagada madaxtinimada u sharaxan ee, sidaad sheegtay baarlamaanka ayay maanta ka jeedinayeen ajendahooda maxaa ugu waaweynaayo xuseen oo ay isleeyihiin waa ay ka qaban doonaan maamulka qaatumo Een, cali khaliif daleer ee, wuxuu ahaa siyaasi een, si weyn looga yaqaano ee, deegaanada soomaalida idil Een, waxa uu sheegay uu meesha ka jeediyey cv-giisii waxyaabihii uu soo qabtay iyo waxyaabaha uu doonayo in mustaqbalka een, haddii la doorto uu qabto sidoo kale maxamed yuusuf jaamac basheel oo isagana ah een, madaxweynihii haddeertan ee, waqtigiisa uu sii dhamaaday qaatumo isagana ee, sheegay inuu u sharaxan yahay isagana waxa uu meesha ka jeediyey waxa ay doonayo inuu qabto iyo wixii een, ay horey usoo qabteen Een, sidoo kale waxaad moodaa doorashadan waa ay ka duwan tahay ee, doorashadii hore ee, daa-uudow Ee, hadda waxaa la sheegay in mas-uuliyiinta soo bixi doona iyo golaha wasiirada lasoo bixi doona in afarta sano ay soo socoto ay ay hogaamin doonaan ee, maamulka qaatumo Een, waxaan ognahay in maamulka qaatumo in badan ay ishayeen dhinaca somalilan dhinacana puntland marka eh, siyaasiyiintu ma ka hadleen siday ula macaamili doonaan somaliland iyo puntland Een, khudbadaha een, waxay ku sheegeen in ee, qaatumo een, ee, maamul uu yahay een, sidoo kaleetana ay ee, sida maamulada kale dalka ka jira ay uu noqon doono een, waxqabadka iyo xiriirada iyo wada shaqeynta iyo sidaas oo kaleeto in sida maamulada kaleeto ay noqonayaan wax gooni ah ama khilaaf ama een, cadaawad gaara ama arrimo gaara oo ay xuseen oo ay taabteen een, kuma aysan jirin wariyaha v o e da nuux muuse birjeeb oo haatan ku sugan deegaanka saaxdheer oo khadka telefoonka ugu warramayay daa'uud aweys
waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo aan maanta ku eegayno axsaab siyaasadeed oo dhinaca mustaqbalka soomaalida baryahan si tartiiba uga bilowday gudaha iyo dibadda waddanka ma tahay xilligii ku habboonaa ee axsaab siyaasadeed la samayn lahaa walow baarlamaanka iyo dowladda haatan jirtaaba ay dadaal ugu jirto doorashooyin labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa igala qayb galaya khaliif axmed gaabow oo ah arday wax ka barta jaamacadda mounti kenya ee magaalada nairobi oo haatan sameeyey guddoomiyana u ah xisbi cusub oo la magacbaxay cadaaladda iyo midnimada iyo cabdulaahi shariif maxamed oo ah siyaasi waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow Een, xisbigaas magaciisa waxaa la yidhahda xisbiga cadaaladda iyo midnimada sababaha aan xilligan ugu soo aadinayna waxaa ugu horeeya oo ugu muhiimsan in soomaaliya ay ka jirto cadaalad la-aan sinaan la-aan iyo resourceka dalka oon loo wadaagin sidii ay ahayd sidaas daraaddeed waxaanu go'aansanay inaan ku dhawaaqno xisbigan dadka aaminsan cadaalada iyo midnimada ay ka qayb qaataan dalka soomaaliyana laga hirgelsho dibaddiisana laga hirgelsho een, mabda'a cadaalad iyo midnimo cid kastoo aaminsanna ay ka mid noqon karto cid kastoo soomaaliya oo aaminsan princibalka noocaasana ay ka qayb qaadan karto cabdulaahi shariif
arrimaha marka laga hadlayo waa wax isa saaran sababtoo ah aniga fakarka iyo aragtida aan ka qaba xisbiyada hadeer siyaasadda loogu dhawaaqaya horta waxaan isleeyahay waktigii xisbi siyaasadeed oo political party la furi lahaa maba ahaba Een, midda kale waxyaabaha cadaaladda marka laga hadlayana justice wasaaradda cadaaladda iskale political party ma laha midda kale qofka inuu asagu hindiso xisbi siyaasadeed uu magacna ula baxo asaguna chairman same uu ka noqdana dee waxaan u malaynaa arrin waadixa ma aha haddii ay waxaa xisbi siyaasadeed noqon karaan waa in laga fekeraa oo gogol loo dhigaa oo mujtamaca dalka ku dhaqan loo bandhigaa oo markaa kadib hataa jermankii markaa kadib la doorto constitutionkii shuruucdii xisbiga uu ku dhaqmi lahaa markaa kadib la sameeyo haddana wadan yaroo hal degmo ah in xisbiyo badan oo political party in laga wada furo qof walba uu xisbi samaystana taa lafteeda daw ma aha sababtoo annaga hadda waxaan ogsoonnahay kun sagaal boqol lixdankii baan xorriyad qaadanay xisbiyadii berigaa dhisnaa wax adduunyada lala amakaagay ahayd oo tirada ka bato qabiilada wadanka degan wax inay ku salaysan yihiin aada moodid waxaa ka daran adduunyada maanta horumartay united states oo kale markaan fiirino america waxa waaye dad afar boqoloo milyan kusii socda haddana laba xisbiyo political party bay leeyihin marka waxaa la rabaa xisbiga laftiisa marka laga fakarayo shuruucdiisa iyo qaanuunkiisa horta in laga fakaro maxaad ka leedahay arrimaha uu leeyahay xilligan ee kuma habboona iyo axsaab fara badan looma baahna horta markii laga hadlayo axsaabta officially annaka kaligayna maaha wax international oo adduunyada dhan laga yaqaana waay example haddii aan usoo qaato magaalo waddankan kenya aanu ku noolnahay waxaa ka jira wax la yidhahdo coalition government ee hadda shaqeeya coalitionkaas government hadduu saaxiibkii ogyahay iyo haddii kaleba isbahaysigaas waxaa ka mid ah almost markay ugu yaraadaan toban iyo hee xisbi ka badan coalitionkaasi iskula jira isbahaysiga kale kasoo horjeeda coalitionka kaleeta ee la yidhahdo code isagana waxa uu ka kooban yahay in ka badan labaatan iyo wax kusii dhow right dhammaan istaraatiijiyadoodu ma ahan inay qof kasta huba ay hogaanka dalka qabato ma ahan laakiin waxa waaye inay u istaagaan dowlad wanaag iyo in correction lagu sameeyo waxaad arkay herya ka habin court mar kastay hadlayaan weaknesska dowladda ayay tilmaamayaan it is not necessary anugu inaan madaxweyne noqdo it is not necessary inaan wax kala noqdo laakiin inaan ka qayb qaato sixitaanka dalkayga iyo dadkayga diintayda i have a right okay intaas waxaa sii dheer xaaraan maaha wax xaaraana maaha i have a right inaan xisbi samaysto xaq baan u leeyahay inaan dalkayga madaxtinimadiisa u istaaga xaq baan u leeyahay inaan sixitaankiisa ka qayb qaata xaq baan u leeyahay muwaadin soomaali baadaan ahay istaraatiijiyadeyduna maahan marka aad fiiriso haddii aanan ka turjumaynin cadaalad iyo midnimo idmins waxaan sheega wax folisa waay absolut waxaan doonayaa inay xaq sinan helaan ninka kismaayo ku nool ninka boosasa ku nool ninka hargeysa ku nool ninka baay iyo bokool ku nool dhammaan waxaan doonayaa inay xaq sinan helaan iyo cadaalad helaan cadaaladuna individual kama shaqayn kariyo waa in regional system looga shaqeeyo cadaaladda dadkuna ay fahmaan dulmigu dadkasoo u saameeyhaa in ay cadaaladuna u saameydo positive iyo negative waay haddii marka dadka soomaaliyeed aynan orientation inta samaysaan oo group aysan samaystaan aysan cadaaladda u istaagin cadaaladda malaa'igu keeni mayso dadka soomaaliyed iyakaa la doonaya inay intiis xilqaamaan oo u istaagaan wanaagga ay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda bad ninkii asaga markuu ku dhawaaqay asagibaa magaca la baxay asagibaa raba inuu guddoomiye noqdo already dictatornibaa meesha ka dilacday away political party horta cadaalad waa tii alle oo cadaalad qof bini aadana adduunyada maba keeni karo rabbi baa keenay annaga lafteena markaan political party iyo cordija binaale galno waama khaldamaynaba dad dariiqi ka leexday baan noqonaynaa waxani waxay dowlad u joogta weeye dowlad baana dalkani wax ka qaban karta n hadda political party oo banaanka joogoon baarlamaanka go-aan uusan ka gaarin wax kama qaban karo laakiin waddanka markuu nabad yeesho cagaha dhigto annaga siyaasadaha iyo xisbiyadan samaysanayno markaasaan ka hadli karnaa laakiin hadda waa early dowladaha adduunku mucaaradku waxay u taagan yihiin sixitaanka dalka macnaheedu maha inay cadowga dalka yihiin cadowgu inu dalku inuu jiro way doonayaan waxaa soo haray layma weydiinin xisbiga maadiga iska samaystay mase waxaad leedihiin gudoomiye gudoomiye dhexe xogeeye golo dhexe aniga layma weydiin waxaa la yidhi waa dictator marka waxaad u malaysaa inay xogo discipline laga fiican yahay inay tahay xisbigan wuxuu ku yimiday rabitaan dad gruuba oo isku principal ah rabitaankoodu ku yimid wax fara badan baa laga hadlay constitution uu leeyahay profile uu leeyahay manifesto uu leeyahay dhammaan shuruudihii axsaab ay lahayd buu leeyahay waxaa intaas sii dheer hadda waddanka dowladaa ka jirta weakness kasta ha noqoto waddanka dowladaa ka jirta it is not in aniga aan wax foosgaray hayo ama aan wax foosgaray karo dowladdu waxay u saartay guddi baarlamaanka ka tirsan macnaheedu maaha guddiga baarlamaanka ka tirsan inay dad xoola ka yimid ay yihiin dhammaanna waxaasu aan wadno waxay marayaan under processka dowladda federaalka ah xisbiyo badan oo siyaasadeed oo niman ay ku dhawaaqeen oo asaga lamida ayaa jira asagii baa jooga horta waxa wax qaban kara horta waa dowlad midda kale aniga haddii political party intaan samaysto aan idhaahdo dowladdii waa weeg macnihii macnaheedu ma aha aniga xisbi siyaasadeed samaystay tumuro talan qabanaya horta waxaa laga hadlaya waxaan ka hadalnay dowladna way jirtaa wasaaradda cadaaladdana way jirtaa shaqadeedana way qabsanaysaa hadda mataqaanaa qofka isaga aan dowlad ku nool ahayn oon dowlad rabin waa gaar saaxiibkay waxaan ka xumahay isagoo xisbi siyaasadeed samaystay oo political party ku dhex jira haddana ummaddii soomaaliyeed moralkeeda inuu maaragtay kala dhantaalo oo way shaqaynaysaa way qurux badan tahay wasaaradaha cadaaladaha way shaqaynayaan hay-adihii amnigaa shaqaynaya inta taagteeda ay qabanaysaa markaan usoo noqono guddigan baarlamaanka oo la sameeyey guddiga baarlamaanka laftooda talo u baahan marka laga hadlaya guddiga baarlamaanka waa la xulay waa sax niman member of parliament waay inay qaanuunkan ka hadlaan way tahay laakiin laftooda la rabaa soomaalida intee in la eg waay tiradeeda intay gaarsiisan tahay maxaa xisbiyoo kaafin karo dalkan ku filan haddee mataqaanaa taas adduunyada waxaan malaa global village voice ay noqotay 2014 waay bal xaaladaha in dib loogu noqdo dalalka xisbiyada siyaasadeedna ay ka jiraan bal in dib loo fiiriyo reer ba-yow yaa kule dadkan in laysu ururiya horta rabaan laakiin aniga ma qabo qof walba inuu political party iskala yimaado lambarka ay ogolaanayaan adduunyada sida ay u nooshahay aan la jaan qaadno political party waa loo baahay barki adduunyada communist ma hadda waa capitalism waa tahay ugu dambayntii khaliif axmed ee gaabow xisbigaagu waxa uu soo kordhin karo adoo meel walba eegaya horta carabtu waxay tidhi arsil caaqil walaa taamur shay dad madaxa oo wax bartay oo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin la rabo dal iyo dad in lagu aamino ayay horta axsaabtu ay faylkooda ku jiraan inta ay ka dhigayaan ayakay u taalla caqlina maahan qof inaad shaqa u dirto saas yeel saas yeel saas yeel ma tiraad waa laga fiican yahay taas taas meeshaasaan uga baxaya saaxiibkay haddii uu aaminsan yahay mi- cadaalad iyo midnimo fil free haddaba xisbigan ha kusoo biiro hadduu danaynayo innagu waxaan doonaynaa dowlad dadkayna interestigeeda ka turjumta dadka la heshiisiiyo laga shaqeeyo economic laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo haddii la yidhahdo nin soomaaliyahoo dalka kulele oo layidha yaasiinuu kula dhashiyo kugu guriya principalna kaa gedisan la adeegsado eraya terminology laga keenay westernka waxaan u malaynayaa macnaheedu waxay tahay dadka soomaalida ha laysku baxsho fariintan waxay ku waajahan tahay inay tahay arrin degdega oo lala degdegay oon munaasabkeedii ahayn aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah arday wax ka bartay jaamacadda mounti kenya dhowaana dhisay xisbi la magac baxay xisbiga cadaaladda iyo midnimada iyo cabdulaahi shariif maxamed oo isaguna ah siyaasi jooga magaalada nairobi doodii gaabnayd maanta intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasin ciise wardheere haatana dhinacii sugaanta iyo heesuu noo qaado fanaanka maxamed axmed kuluc
heestaasi fanaanka weyn maxamed axmed kuluc ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenii habeennimo waa maxamed cabdi xasan sandheere iyo sahre ciidle nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo fiidnimo wanaagsan tan iyo inta aynu ku kulmi doonno idaacaddeenna subaxnimo lixda iyo barhka berrito haddii alla hawooda loo ogolaado wakhtiga bariga afrika This program has come to you from the Voice of America, Washington.